بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh ibnu cuthaymiin allahu naxariistee waxaan soo gaarnay xadiidkii shanaad can umi lmu'miniina umi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man axdata fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun rawaahu lbukhaariyu wa muslim wa fii riwaayatin limuslimi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun umulmu'miniin oo umul cabdullaahi kunyadeed ay ahayd waxaa laga wariyo caaisha ah haweentii rasuulka sala alla alay salama mu'miniintana hooyada u ahayd radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay slam man axdatha fii amrinaa haada arrinkeennan kan ah oo diinteennan ah qofkii ku soo darrisiiya maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn ku soo dara oo dadkii diin uga dhiga fa huwa raddun waa lagu celiyaa waa baatil bukhaari iyo muslim baa wariyey wa fii riwaayatin limuslim isla xadiidkan muslim riwaayo kale u wariyey waxay ahayd man camila camalan qofkii camal sameeya laysa calayhi amrunaa arrinkeennu aanu ku taagnayn oo aanu diinkeennu qabin fa huwa raddun waa mid lagu celiyo kaasi oo lagama aqbalo bal waa maaragtay lagu ciqaabaa haddii cudurdaar uusan jirin shiikha kitaabka sharxan sheekh ibnu taymiin wuxuu leeyahay waxaa kunyo u ahaa caaisha umulmu'miniin maxaa yeelay haweenkii rasuulka sala allahu alay wasalama ayay ka mid ahayd ummahaatulmu'miniin oo dhan oo haweenkii rasuulka sal l slama ah saasaa iyagana lagu kunyeeyaa sida alla uu yidhi wa aswaajuhu ummahaatuhum haweenkii rasuulku sala allahu alay salama muslimiinta hooyooyinkood waa booskii hooyooyinkay joogaan xagga ixtiraamka iyo inaanay bannaanayn in la guursado marka rasuulku sal ly slama ka dhinto meesha marka ummi cabdillaahi haddana la yidhi waa kunyo kale ma og tahay wuxuu leeyahay shiikhu wax ilmaa miyay dhashay mase ma dhalin su-aashaasuu isweydiiyey jawaabtu marka waxay taa buu yidhi ahlu cilmiga qaarkood baa waxay sheegeen in ilmo ka soo dilmeen oo dhicis maaragtay ay dhashay oo noolaanin culamo kalena waxay sheegeen wax loo dhalay ma jiraan dhicis iyo wax noolaaday toona ma jiraan waxba ma jiraan ay leeyihiin laakiin iyadaa kunyadaas iska jeclaatay oo la baxday sababtoo ah magacyada alla uu ugu jecel yahaa waxay yihiin cabdullaahi iyo cabduraxmaan saasay marka umu cabdillaahi isagala baxday caaisha marka waa magicii umulmu'miniin waxaana dhalay abubakrin sidiiq radia allahu canhu rasuulkuna wuxuu guursaday oo uu mehersaday iyadoo lix sano jirta wuxuuna la aqal galay iyadoo sagaal sano jirta ummaddana waxay u warisay cilmi fara badan ee rasuulka sal ly slm ka soo warisay oo inoo soo guurisay iyo fiqi fara badan marka caaisha waxay ka mid tahay dadka xadiidka looga dambeeyo iyo fiqiga labadaba شيخ وحول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من تاسوا شرطية ليرى هذا عربي أهان نحو ذا أحدث هو فعل شرطي جواب شرطي من وامحي فهو رد جواب توا تاس مرة واحد جواب تفاد اللي هو حرينا وجملة اسمية تاس قفكي نحو ذا أخرستا حولا فهمي كرا أوه ومبتدية خبر يا جواب شرطي أه marka waa khasab in fa maarata la geliyo nin baa marka nadmiye buu leeyahay waxyaabaha ay waajibka tahay in fa'da lala xiriiriyo marka yani shardigii ficilkii shardiga laga jawaabayo ismiyatun طalabiyatun wabijaamidin wabimaa waqad wabilan wabitanfiisi tanfiiska marka waxaa laga wadaa siinka iyo sawfa la isticmaalayo sayaclamuuna iyo maaragtay sawfa yaclamuuna iyaad qur-aanka ku aragteen siinkaas oo mustaqbalka maaragtay kelma ficilka u bedelaya iyo sawfadaas yaa tanfiis la yidhaahdaa marka wixii ay lan galaanna waa sidoo kale lantii naafiyada ahayd qadna waa sidoo kale maadii naafiyada ahayd waxay galaanna waa sidoo kale marka waa inay ismiye tahay jumladu dalabiyana ay ama dalabiye ay tahay ama maaragtay jaamic uu yahay shuruudaasaa jirta buu leeyahay marka qofkii ixdaathiya macnaha wax aan hore u jirinoo diinta ka mid ahayn keena waayo macnaheedu fii amrinaana diinteenna iyo shareecadeena laga wadaa maa laysa minhu waa maxay waxaan alla iyo rasuul aysan jiraynin waayo meesha marka rasuulka sal sl uu yihi fa huwa raddun waa lagu radiyaa أو مردود رد ومصدر وبمعنى مفعول أه مصدركم مركب وحي ماذا سوى بمعنى فاعلة سوى بمعنى مفعول أه مفعول لمد وكي مد وكتن وحاكم إذا وإن كنا ولاة حمل أي محمول دي أيين كوا ما رأيتي المسجد أور معناها عليه حمل مركب محمول بالغ وضع وأحلى سيدة وعلاش كجرة فهو رد مركب محاوى أي مردود عليه والوعليا حتى وإن صدر عن إخلاص بولا يا شيخ حتى أنو الله درتيس بن أولا جيدا وحان أن سمينايو هبا يراهدو إخلاص كالكيس وحبا تاني مايو متابعة إيو إن رسولك صلى الله عليه وسلم الله قد دايدو فعلك وواجب معاو دليل مركا إخلاص كالكيس إن أنو كوف اللين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لما نفرن إيجي إلا إن الله كلي عابدان موجي يقول الدين كوسافية الآية أوه وعلى وحي دين قلعناها كلي حنايا دين كي نارت سحدها راعاية يلا قول كسوير وأن هذا صراطي مستقيما مركتن هرى إخلاص بشيسا أيضا كان اتباع بشيسا وأن هذا كني صراطي وجدكي مستقيما حاله ياهي ee fatabicuuhu raaca marka waxaad doonta iskama samayn kartid waxaad alle ugu dhowaanayso waa inaad rasuulka sala allahu alay wasalam ka qaadato iyo weli qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi waman yabtagii gayra alislaami diina islaamkii waxaan ahayn qofkii diin ahaan u doona oo diin ka dhigta islaamkuna hadda waa kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaaci ummadde falan yuqbala minhu lagama aqbalo huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray marka ikhlaas keliya arrintu maahane waxaa kaloo lama huraana itibaac raacitaan in qofkii laga helo oo uu kitaabkii maaragtay sunnadii u hoggaansamo riwaayo uu muslim leeyahay marka maxay ahayd waa man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun riwaayadaani waa ay ka guda ballaaran tahay riwaayadii ahayd man axdatha fii amrinaa haadaa ay bukhaariyo muslim isla wariyeen riwaayadan camalka iyadoo sheegaysa macnaheedu waa qofkii camal sameeya camalkaas wuxuu doona ha noqdo ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdo ama wax kale ha noqdee oo arrinkii alle iyo rasuul aanu maaragtay ayidaynin fa innahu marduudun calayhi waa lagu celiyaa qofkaas lagama aqbalo xadiidkani marka waa asal usuushi ka mid a xadiidkan marka waa asal usuushii islaamka ka mid ah waxaa marka ku tusinaya in bidcadii la iska ilaalinayo ay waajib tahay in laga fogaado alla qowlkiisa u yidhi ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh kan waa jidkaygii isagoo toosan ee raaca walaa tattabicu subula jidad kalena ha raacinina oo fatafaraqa bikum can sabiilihi oo marka jidadkaas kale ee jidkii alle idinka leexiyaan sheikhu wuxuu le marka sidoo kale aayadaha aan keennay oo aan sheegnay oo soo aroorinay waxay ku tusinayaan asalkan weyn oo ah in cibaadadii iyo mucaamaladii lagu dhiso mutaabaca lagu dhiso iyo raacidda rasuulka sal ly slam culimmaduna waxay isku waafaqeen in cibaadadu aanay ansaxaynin haddii aanay kulansanin laba arrin arrinka koowaad waa maxay in allah loola jeedo arrinka labaadna waa maxay in rasuulkii sala allah alay salama lagu raaco cibaadadaasoo aanay noqonin waxaad adigu jeebkaada kala timid ama sida kula qurxoonaata marka shardigan ah mutaabacada waxaa laga qaatay xadiidkan ah man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun iyo aayaddii aan keennay oo aayad suurat ancaam ahayd ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fawaa-idda marka lagala soo baxaayo xadiidka faa-iidooyinka xadiidka lagala soo baxaayo waxaa maaragtay ka mid a faa-iidada koowaad inay xaaraan tahay in diinkii alle wax lagu soo daro qofka niyaddiisuba ha wanaagsanaatee sidaas baa sheegtee haba dhacdee in qalbigii qofku uu maaragtay cibaadadaas uu la imaanayo uu la jilcaayo oo uu wax ka dareemayo maarata isleeyahy alla leeyahay wax fiican baad la timid oo qalbigaadu waa fiicnaaday oo cibaadadii marka marat si fiican baa ugu soo jeestee sababtoo shaytaankii baa waxaas kuu qurxinayuu leeyahy sheikhu oo doonaaya inaad shareecadii ka leexato haddii marka qof uu yidhaahdo anigu haddii aan soo darisiiyo aan diintii kusoo daro wax laakiin shareecadii asal ku leh laakiinse anigu aan xoogaa tilmaamihii wax ka bedelo oo tilmaam gaar ah oo diintii aanay maaragtay la imaanin aan anigu ku daro ma la iga diidayaa camalkaas oo marduud miyuu noqonaya waxaan la aqbalin buu noqonaya oo laygu ciqaabo mise maya su-aasha haddaad weydiiso sheikhu wuxuu leey jawaabtu waxay tahay camalkaasi waa marduud waa lagugu celiyaa sida maaragtay dadka qaarkood ay soo darisiiyeen cibaadooyin iyo xuska alle la xusaayey iyo akhlaaq iyo wax noocaas oo kalea waxyaaba ay soo darisiiyeen waa marduuda marka waxba laga aqbali maayo hal la ogaada buu leeyahy shiikhu in raacitaanka rasuulka sal l slam la raacaayo aanu ku dhagoobaynin oo aan la helaynin haddii aanu camalku waafaqsanayn shareecadii arrimo lixa aanu ku waafaqsanayn midda koowaad waa maxay sababi sababta maaragtay ee kugu bixinaysa camalkan wa jinsi iyo maaragtay jinsigiisa macnaa nooc ahaan meesha uu maaragtay soo gelayo waa wax marka la yaqaano waa inuu yahay jinsigiisa wa qadrih iyo maaragtay qadarkiisa cadad ahaan macnaha tira ahaan ayaa laga wadaa iyo wa kayfiyatihi sida loo samaynayo lafteeda iyo wa zamaanihi waktiga la samaynayo iyo wa makaanihi meesha lagu samaynayo intaas ba inaad shareecada ka waafaqsanta oo aada aduu iska alifan haddii marka camalkii uu shareecada khilaafo arrin arrimahaas lixdaa ka mida ku khilaafo camalkaasi waa baatil waa waxba kama jiraan waana lagu soo celiyaa qofkii maxaa yeelay waa bidco waa diintii oo lagu daraayo waxaan ka mid ahayn bidco haddaad maqasho waxaa kaaga filan inay tahay sida hadda shiikhu uu maaragtay alfaadiisa ku cabiray ixdaathu ixdaatun fii diin illahi maa laysa minhu diinka alle in lagu daro waxaan ka mid ahayn marka kan koowaad waa maxay oo ay qasabtahay in lagu waafaqo shareecadii camalkaas waxa kugu bixinaya sababtiisu waa inay shareecada waafaqsantahy oo qofkii uu cibaadadii sameeyo si uun waafaqsan asbaabtii loo jideeyey laakiin hadduu marka qofkii uu cibaado sameeyo sababna uu u sameeyo alla aanu sabab ka dhigin sida inuu laba ragcas dukado oo kale marala markuu gurigiisa soo galo oo uu sunno ka dhigto uu joogteeyo wax laga aqbali maayo cibaadadaas laga aqbali maayo khayr baan badiye ma dhib baan keenay qofku inuu yidhaha maaha laba ragcaan iska dukaday maxaa mushkilaha ku jira haddaan joogteeyo xataa maxaa mushkilaha ku jira dad badan marka maxaa mushkilaha ku jiradaas ay maaragtay bidcooyin fara badan u dhex dabaashaan sheikhu marka wuxuu leeyahay salaadda asal ahaan waa mashruuc oo inaad dukato laba ragco waa tabiici wax mushkilaa ma laha oo sunno mutlaqay waa iska dukan karaa qofku maaragtay barqadii oo kale iyo habeenkii oo kale iyo waqtiyada aan nahyi uu soo aroorin salaada iska furan oo sunna waa iska dukan kariyaa laakiin waxaa la diidan yahay waxa aad sabab gaara u samaysay adugu ood jeebkaada kala timid marka qofkii laga aqbali maayo iyadoo haddana aan ognahay wuu ley salaadda asal ahaan inay mashruuc tahay laakiin markuu la xiriiriyey sabab aan sabab sharciya ahayn yay cibaadadii waxay noqotay oo salaaddii waxay noqotay wax lagu soo celiyo oo aan laga aqbalaynin tusaale kale oo isla arrinka arrinkan sababta ku saabsan wuxuu ku leeyahay haddii qofku uu soo darisiiyo oo uu keeno isagu samaysto ciid oo uu leeyahay maaragtay muslimiintii guulaysigii ay guulaysteen beder dagaalkii beder ay gaalada ka adkaadeen yaan anugu ciid ka dhiganayaa oo la xuso waa lagu celiyaa marka marduud bay noqonaysaa sababtoo ah wuxuu ku xiray sabab aan alle iyo rasuul sal ll ly slam aanay sabab ka dhigin marka wax fiican baan anugu sameeyey muslimiintii oo guulaystay baan anugu maaragtay xaflada u sameeyey ama cibaada macnaha ciid ka dhigay laga aqbali maayo bal waa ku dambaabaysaa bidcaduna macaasida waaweyn oo kabaa'irta la yidhaahdo way ka daran tahay dadku way fududaystaan bidcada laakiinse bidcadu martabadeedu sida ahlucilmiga muxaqiqiinta ah ay qabaan waa ay ka shido badan tahay dunuubta waaweyn waxaa ku jira iyada sheegasho qofka uu sheeganayo yuusuf afka uga dhawaaqine in shareecadu aanay dhammaystirnayn oo rasuulku sala allahu alay salama uu maaragtay dhintay isagoon shareecadan alla dhammaystirin taasina waa baatil alla wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina diinkan marka waa naloo dhammaystiray rasuulku sal l slam maanu dhimanin ilaa markii uu dadka wada gaarsiiyey diintan moogiye waxba kama tegin rasuulku sal alla alay slam marka haddii adigu aada wax quruxsatay kula qurxoonaadaan oo aad tiraahdo waxaana janno lagu gelayaa kitaabkii sunnadiina aan lagu haynin waa adoo yidhi oo kale diinku waa naaqisoo anaa dhammaystiraaya arrintaasina arrin sahlan maa waa arrin aada u weyn yani waxaad iska dhigtaba in adigu sharci jidaynayso hawshaas waa howl alla leeyahay tan labaad waa maxay waa in camalku uu waafaqsan yahay shareecadii jinsi ahaan ee hadduu qof uu cibaado la yimaado aan jinsigeeduba maaragta aanu mashruuc ahayn lagama aqbalo tusaaluhu muxuu yahay qof baa wuxuu ku udxiyaystay ciiddii adxadii ciid weyntii wuxuu ku udxiyaystay oo gowracay faras faraskuna waxaa dhici karta inuu aada uga maaragtay qaalisan yahaba ee xoolaha nicmooleyda la yidhaahdo geelii iyo lo-dii iyo arigii marka laga aqbali maayo waana lagu soo celiyaa sababtoo shareecadiibu wuxuu ku khilaafsan yahay jinsi ahaan oo udxiyada iyo xoolaha la gowracayo ciid weynta waa un bahiimatul anaam un waa geela iyo lo-da iyo ariga un baa la ogolyahay inaad wax kale jabkaada kala timaado ma ahan laakiin haddaan udxiyo ka dhigaynin oo aanu lahayn udxiyadii la yaqaano ciid weynta la samayn jiray oo marka salaada ciidda la dukado kadib la qali jiray xoolihii la qali jiray aan ka wadaa haddaanu lahayn ee uu leeyahay anigu hilibka faraskaas baan rabaa inaan sadaqaysto waa u bannaan tahay sababta ah gowricid uu gowracay oo udxiyo ahaan iyo waktigii maaragtay ciid weynta xoolihii la qalaayay oo sunnada ahaa isagoo ka wado alla uguma dhowaanin ee wuxuu u gowracay inuu hilibka neefkaas dadka ku sadaqaysto waa masalo kale marka taas bidco la yimid markaa la dhihi maayo laakiin inuu booskii xoolihii la qalaayo geliyo faraskii yaa ah bidco sababtu waa maxay jinsi la jideeye maaha in la gowraco maalinkaas ciidul adxaa ah tan saddexaad oo shuruudii camalku uu ku ansaxaayo ah oo qofkii khilaafan uu bidco ku dhacaayo waa maxay wuxuu leeyay shiikhu in camalku uu waafaqsan yahay shareecada fi lqadri yacni tiro ahaan haddii qof marka alle uu ku caabudo wax ka badan wixii shareecada ku jiray laga aqbali maayo qof baa weesadii wuxuu ka dhigay afar afar jeer yacni xubin kasta afar jeer buu dhaqaayaa ama tii la masaxaayay uu masaxaaya tan afaraad marka laga aqbali maayo sababtoo ah waa wax lagu siyaadiyey oo lagu daray wixii shareecadu ay qabtay weliba xadiis baa jiray rasuulku sala allau alay salama inuu weyseystay saddex saddex jeer oo saddex saddex jeer macnaha uu dhaqay xubin walba ama tii la masaxay uu masaxay kadibna uu yiri rasuulku sala allau alay salam man zaada calaa daalika qofkii taa wax ku dara oo ka badiya saddex saddexdaas faqad asaa'a qofkaasi waxbuu maaragtay qalday xumaan buu maaragtay la yimid watacaddaa waana xadgudbay wa dalama dulmina waa ku dhacay markii saddex jeer ka badan xubintii la dhaqo ama tii la masaxay la masaxo waxay noqotay xubi qofkii uu la yimid iyo maaragtay dulmi uu sameeyey iyo xadgudub xadiidka imaam axmed iyo nasaa-i iyo ibnu maaja wariyey shardiga marka afraad waa maxay oo camalku ku ansaxo waa in camalku uu waafaqsan yahay waxaa la sameynaya waa inay waafaqsan yihiin shareecada kayfiyada habka loo sameynayo qof baa marka camal sameeyey alluu ku caabudaya shareecadiibu wuxuu ku khilaafay marka sidii camalka loo sameynayo laga aqbali maayo camalkiisuna waa lagu soo celiyaa tusaale marka maxaa ah shiikhu wuxuu leeyahay haddii qof uu dukado oo uu sujuuddii ka hormariyo rukuucdii rukuucdii buu dib u dhigay sujuuddii buu ka hormariyey salaadiisu waa baatil waxba kama jiraan waana lagu soo celiyaa sababtoo ah shareecadii kuma waafaqsanaa habkii loo dukanayay tartiibtii buu qalday sidii wax lasuu xijinaayey si aan ahaynuu ka dhigay waxbuu jeebkiisa kala yimid sidoo kale hadduu weeseysto asagoo tartiibtii iyo sidii maaragtay wax u kala horreeyeen khilaafaya oo maaragtay lugihii ka soo bilaabay kadibna madaxii ku xijiyey gacantii haddana wejigii ku khatimay weesadiisu sheikhu wuxuu leey waa baatil waxba kama jiraan sababtoo shareecadii wuxuu ku khilaafay habkii iyo sidii loo weeseysanayay khaamisan marka shardiga shanaadi muxuu yahay oo haddii la khilaafana lagu dhacaayo bidcadii أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان وإن عمل kala samaynayo uu ku waafaqsan yahay shareecada xagga waktiga waktiga shareecadu qabatay waa in lagu sameeyaa qof baa salaadii dukaday intaan salaadii soo gelin salaadiiba intaan waktigeedii soo gelin buu salaad dukaday salaadaasu salaadii alla aqbalaya maaha lagana aqbali maayo qofkaas sababtoo ah waktiga alla uu jideeyey oo uu soo hdimeeyey yuu ka hormaray qofkaasi waxba kama jiraan marka salaadiisa sidoo kale udxiyadii yuu gowracay salaaddii ciidda intaan la dukan ka hor laga aqbali maayo sababtoo ah xaggii waktiga yuu shareecada ku khilaaf waktigii loo jideeyey oo ay salaadda kadib yuu khilaafay sidoo kale ictikaaf buu sameeyey uu la yimid ictikaafku waa masjidkii oo la fadhiisto oo macnaha macnaha la joogo nafta lagu xabiso iyadoo alle loo dhowaanayo muddo uun wakti uun ictikaafkaasaa la yidhaahdaa ictikaafbu wuxuu sameeyey wakti aan ictikaafkii maaragtay mashruuc ahayn laga aqbali maayo marka marka wuxuu ku leeyahay yani waktigiisii waxa wakti aan hayn hadduu ictikaafo wuxuu mashruuc maahan buu leeyahay oo ajir laga heli maayo waa macnuhu laakiinse way iska banaan tahay goormay banaanaanaya waa sida marka uu nadro oo kale nadarkooda waa baab kale isagu nadarka in loo ofiyo yaa la iska rabaayo oo rasuulka sal l slam wuxuu leeyahay cumar bn khataab buu wuxuu maaragtay ka ogolaaday oo uu ku qiray inuu masjidulxaraam ku ictikaafo markii uu nadray qofku marka hadduu cibaadadii waktiga lahayd waktigeedii dib uga rido oo waktigeed uu dib uga dhigo iyadoo wax cudurdaaru aanay jirin sida inuu salaaddii fajar uu dukadoo kale marka qoraxdu soo baxdo isagoon macduurahayn hurdana lama tegin halmaanna ma jirin salaadiisu marka waa marduud waxba kama jiraan sababtoo ah camal buu sameeyey aanu ku taagnayn oo aanu ogolayn ama ayidaynin amarkii alle iyo amarkii rasuulku sala allahu alay w salam